munaasabadan oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimi ayaa waxaa kasoo qeybgalay dhammaan mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka dhadhaab uu horkacaya xildhibaan maxamed daahiye ducaale bulshada qeybahooda kala duwan saraakiil ka socda hay-adda qaxootiga adduunka qaar ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga iyo dadkii sharcigu usoo baxay waxaana si aadan loogu mahad celiyey xildhibaanka dhadhaab oo juhdi badan ku bixiyey helitaanka sharcigan maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh aad iyo aad aan u faraxsannahay waxyaabihii aan ku taahayne ee mushmaa maxamed daahiye ducaale uu noo meelmariye waan ooga mahad celinaynaa reedhaamna farxad baa ka muuqato aanay aan ku jiro daahiye ducaale waad mahadsan tahay sida sharafta leh ee mudnaanta leh ee dadkaadaad u garab istaagtay aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa mushmaa waxaan ku leenahay soo dhowow adi iyo wiilasha walaalahaneh ee la soo doortay ee ka imaadeen waoodkabo waxaan iniin sheegay reerdhaab maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh waa maalin maanta maalmaha kale ka duwan marka dadka aad bay u faraxsan yihiin waxaana loo keenay sharcigii naga xayirnaa waxaan u mahambalyeenaynaa embiiga iyo lixda emsiye hoos imaadeen maanta waxaan ku dhaxay shucuurteenna ay kacsan tareen redhaab haddaanna dadka maanta sharciga helay waxaa ka mid ah cabdulaahi cali raag oo lixdan iyo saddex sano jir ah isagoona sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay
toddoba kusub baan hayaa tiisideed baan maanta ku helay alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay horta maanta iskale haddana kabacdi dadkii noo shaqeeyey arrinta dahaye uu ka mid yahay kow ka yahay iyo haddana arrintaa noo shaqeeyey aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad farxad iga dhigan tahay maalintaan reer aan yeeshay bay iga dhigan tahayba qofku markuu reer yeesho uu farxad badan yahay markaasuu farxad badan yahay haddana maalintii labaad bay ila tahay kuura tiri baan qabtay alxamdulilaahi kenyanimada kenyaanimadii ay soo noqot madaxweynahan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa noo ogolaaday uhuru kenyaata aad iyo aad noo ogolaaday afar kun sideed boqol iyo labaatan aqoonsi ayaa deegaanka dhadhaab lasoo gaarsiiyey kuwaasoy dadku aada u soo dhoweeyeen
waxaan meesha ka caddaynayaa maanta dadkii isku imaaday ee deegaanka dhadhaab hoos imaado waxaysan weligood la kulmin inay maanta la kulmeen waa cusub baa u baryey sababtoo ah xaray ku jireen dadkan boqolkiiba cali aadan caddow ayaa ka mid ah dadka qaata sharciga maanta oo aad ugu faraxsan laftiisa magaalada dhadhaab ayaan ku noolahay muddo soddon iyo shan sana ayaan weysnaa kibaandahan meel hataa daawo aan u doonto waa haddaan xanuunsado meelaan u baxa ma leh magaalada ayaan taaganahay ilmahayga yaryar hadda ii joogaan hataa micnaha dhalasho ma laha marka wuu ku mahadsan yahay mudanaha maxamed daahir ducaale wuu ku mahadsan yahay dadaalka uu noo dadaale dhammaan dadkii ka soo qaybgalay xafladda ayaa aada ugu mahad celiyey xildhibaanka dhadhaab maxamed daahiye ducaale oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii faraha qaxootiga looga saari lahaa dadka ku sharci waayey oo caqabado badan ku qabay waa mahadsantihiin saa u soo baxdeen maanta waa maalin farxo weyn aadaa loo faraxsan yahay mahad waxay u sugnaatay allah subxaana wa tacaala oo ku diinta iskugu kaan keenay waxay kaloo aan u mahad celinaynaa xildhibaanka annaga maxamed daahiye oo arrintan si xoog ooga soo shaqeeyey oo juhdi badan xildhibaanka dhadhaab maxamed daahiye ducaal ayaa dhankiisa sheegay in sharciga ugu badane hadda soo baxay ay heleen dadka deegaanka dhadhaab isagoona guddoomiyaasha xaafadaha ku amray inay bixiyaan sharciga hadda la soo gaarsiiyey kaan sugayne dhaankii aan sugayna wuu imaada soo maaha ma lidiin sheegay maanta waxaan wadnaa kuura bakibaandhe afar kun iyo siddeed boqol iyo labaatan kibaandhe oo reer dhadhaab ay leeyihiin kibaandhaha oogu badnaa oo u soo baxay reer gaaris wuxuu u soo baxay reer dhadhaab waxaan ogahay rag iyo dumarbo dhallinyaro iyo waayeelbo qof kastaba inay arrintan saamiso saas maaha aniga intaan xilka idiin hayay arrintaas si aad baan u daba baandhayaasha kulli waa la heli kulligiin waa helaysaan wuxuu ka maqan yahayna wax yar oo waxaa jira yaro hareen kuwaana waan keenana wiiga dambe haddama kibaandhaha hadda waan keenna shalay waana la kala saaray jiifafkaa lagu wareejiyey dowladda waxay siisay jiifafka imisaaberi saddex beri keliya yaa la yidhi ku bixiya kibaandhayaasha waxaan doonaynaa jiifafka laga bilaabo hadda
maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa dhadhaab